kulamada wax fiican baa ka soo baxay waa markii ugu horreysay labaiyo labaatan sannadood ee dowlad soomaaliya ay leedahay aan anigu iyo wasiirka maaliyaddu wasiirka maaliyaddii anigu mathilaynay lagu soo dhoweeyo si weyn oo layidhaah maanta waxaad fadhidaan miiska miiskii wax lagu kala qaybsanaya baad fadhidaan miiskii ummadaha caalamka oo dhani fadhiyaan bay fadhideen marka waxa kaloo dhan markaad iska dhaafto waxa weeye bilaabid cusub ayaa soomaaliya u dhalatay marka maxay idinkala hadleen marka laga tago soo dhoweyntaasi waxay nagala hadleen sidii ay nooga caawin lahaayeen hay-adaha la yidhaaho afka gaalada integrity institutionskoo dhan waxa weeye wasaaradda maaliyadda waxa weeye xoghayaha sare ee ee dowladda waxa weeye auditor generaalka iyo central bank oon anigu madax ka ahay sidii ay nooga caawin lahaayeen taa waa waa laga wada hadlay waxaa kaloo laga wada hadlay deyn baa lagu leeyahay soomaaliya deynkaasina wuxuu ka badan yahay saddex bilyan oo dolar waxa ku le i m f ta waxa ku le wellbanka waxa ku le qolada layidhaha paris clubka in la bilaabo broseskii sidii deynka amba hoos loogu dhigi lahaa amba wax yaryar ay u bixin lahayd soomaalidu amba cafiyaadba la cafiyi lahaa sidii wadamada wadamada kale waxaa kaloo nooga baxay oo arinta saddexaad oo muhiimka ahayd in ay isku wada yimaadaan adduunku oo si wada jira ee soomaaliya wax loo taro sida dhibaatooyinka dadka soomaalidu ku jiraan looga baxo ilaa iyo dhowr biloodaa hadda tahay gudoomiyaha bangiga dhexe markii aad timid ilaa iyo hadda maxaa isbedelo ah oo kuu muuqdo ama horumara ama dibdhaca oo uu bangigu ku tallaabsaday horumar badan buu ayuu bangigu sameeyey markaad eegto halkii hore een joognay waxaan kuu sheegayaa falastiin waxaa jooga dad soomaaliya oo shaqaale ah oo muddo badan halkaa joogay oo colaadii sokeeye iyo colaadii shisheeye labaduba ku soo martay oo adkaystay oo fadhiya halkaa markaan u nimi waayna soo dhoweeyeen waxaan bilownay sidii bangigii dib loogu dhisi lahaa waxaan ku tala jirnaa saddex meeloodba inaan aad wax uga qabanno meel waxa weeye sidii loo ururin lahaa informationka amba waxay statisticska la yidhaah amba qiimaha ha noqoto cuntadu tahay amba ha noqoto lacagta sarifka amba ha noqoto dekeda wixii soo galiyo wixii kasoo baxa airbortka wixii soo galiyo wixii kasoo baxa lacagta kama hadlayo buucsharada amba commoditieska soo galiyo soo baxa arintaa waan ku tala jirnaa inaan ka shaqayno waxaa kaloon ku tala jirnaa inaan ka shaqayno sidii license international acts ee la ogol yahay loo siin lahaa baanan soomaaliya oo oo oo oo private ah oo gaar loo leeyahay taas aad bay muhiim u tahay soomaaliya hadday doonayso aan doonayno inaan hore u soconno oo waddankan dib loo dhiso waa inaan yeelanno baananka gaarka loo leeyahay dad badan oo soomaaliya oo lacag haystaa jira baanan doonaya inay sameeyaan baa jira iyadana arinteeda aad baan ugu tala jirnaa aan u wadnaa bisha iyo labada bilood ee soo socda inaan dhammayno waxaan kaloo rabaa inaan kugu daro baanan ajinabiya oo anba dad soomaaliya dad ajinabiga wada leeyihin amba dad ajinabiga khaas leeyihiinna wayna soo noo yimaadeen wayna warsadeen waxay rabaan inay sameeyaan ta saddexaad oo ugu dambaysana waxa weeye inaan inaan inaan ka baxno kaashka wax lagu kala bedelanayo oo la galo oo la galo sidii adduunka kale loo samayn lahaa waxa la yidhaaho electronic transfer iyaduna si fiican bay noogu socotaa waxaan ku tala jirnaa aad ugu tala jirnaa in haddii ilaahay kuu roon yahay bil amba laba bilood aanu soo bandhigno waxa aan samaynanay oo dhan haddaad doonayso inaad inaad ogaato bal waxyaabaha aan ka hadlayo halkay marayaanna inkastoo ay yihiin bilow waxaad ka eegtaa www central bank so waa mahadsantahay arinta waxaa soo hadal qaaday kaashka xasaradaa ka jiray ama culaysaa ka yimid isticmaalka kaashka ama lacagta shilin soomaaliga ah maxaa ka qabateen maxaase keenay dhibaatooyinkaas
sidaad u ogtahayba falastiin maadaama uuna baanku muddo badan uuna shaqaynin wax badan oo uu ka qaban karaa hadda ma jirto laakiin marketka amba suuqa ayaa ismiisaama mar walba oo wax ka qabta dhibaatooyinkana waxa keenay waxa weeye labaatan sannadood labaiyo labaatan sannadood lacag soomaaliya oo runa lama daabicin lacago badan oo kala wada gaaraba ku jira suuqa ku jira marka laba waxba way dhaceen mid waxa weeye waxa soo galay waddanka lacag badan oo hantigelisa oo la rabo in dhaqaalaha sare loogu qaado oo dadka soomaalida ee dibadda jooga iyo kuwii gudaha jooga ee lacagtoodu dibadda taalle iyo kuwa aan ku qanacsanayn inay hadda kenya sii joogaan oo ay lacagtoodii keensadeen soomaaliya iyadoo ah lacagta lacagta adag ee doolarka la yidhaah dhinaca kalena markaad eegto lacag lama daabicin lacagtii amba way gabowdo way dhammaatay amba wax yar baa sii jira markaa qiimihii lacagta soomaalidana saruu u kacay lacagta adagina hoos bay u dhacday taasi waxa kaloo keentay in lacagta adag waxa lagu soo iibsanayaana uu hoos u dhaco haddaad eegto maceeshadda maceeshadda badidoodii hoos bay u dhacday ilaa boqolkiiba labaatan ilaa boqolkiiba shan iyo shan iyo soddon marka guud ahaan haddaad eegto dhaqaalaha dhaqaaluhu wuxuu sidiisii hore unbuu yahay amba wax badani kama dhicin laakiin gaar ahaan haddaad lacagta eegto waxaa mushkiladda jirta ay tahay inuu shilinkii yar yahay in dadka dowladda soomaaliyeed dadka soomaaliduna ay u baahan yihiin arrintaa wax laga qabto arrinta ku saabsan hadda bangiga oo kale dhaqaalaha soo galay xaggee ka yimaadaan sideese loo maamulaa su-aashu hadday tahay bankiga shaqaalaheeda sidee loo siiyaa mushahar oo amba amba aan lacagtaan ku shaqayno amba hataa aniga haddii aan safar galayo amba amba qof aan iskuul u dirayo waana u dirnay iminka intaan joognay shaqaalaha iyaga qaar baan iskuul u dirnay qaar baan u dirnay training ay ka qayb galaan bangiga dhexe boqolkiiba laba ayuu saaraa amba uu charge gareeyaa markaan shaqo qabanno dowladda u qabanno soo intana soo gasha annaga xaggayaga waa waa intaa haddaad leedahay lacagaha dowladda inaad ka hadlaysa baan malaynahay lacagaha dowladda wuxuu ka soo gashaa lacag waxay ka timaadaa ugu badani furdada lacag kalena waxay ka timaadaa oo sidaa u badnayni airportka waxaa la sameeyaa baasaboorada ay lacag baa ka timaada waxaa kaloo ka timaadaa ma jiro wax u go-an laakiin baayac mushtarka dadka soomaalidu way fiican yihiin hanti way siiyaan markii looga baahan yahay dowladda laakiin ma bixiyaan intii waajibka ugu ahayd inay bixiyaan waxaa tiri marka looga baahanya ma inta lawacaa loo sheegaho layidhaha lacagaa la idinka rabaa mise iyagaa soo garto dowladda inta wax usoo qoondeeya lacagaha siiya labadaba maadsantaa hadda markii aad muddo joogto bangiga waxyaabaha ugu baahida badan ee kuu soo baxay ee bangiga uu u baahan yahay si howluhu ay u kala socdaan maxay yihiin bangigu wuxuu si adigaba og tahay falastiin wuxuu ka mid yahay bangigu wadanka soomaalida ee burburay waa waa hay-ad burburtay waa hay-ad dadkii ka shaqaynayay kala tegeen waa hay-ad dadka ku soo hadhay aan la ixtiraamin oon mushahar fiican la siinin markaa soomaaliya oo dhanba bangigana wuu ugu horeeya waxa ugu muhiimsan oo maanta khatarta ugu weyn ay tahay ee dad wax yaqaan inay joogaan oo waddankan dhisi kara bangigana dhisi kara marka waa loo baahan yahay lacag waa loo baahan yahay bildingyo fiican oo lagu shaqeeyo waa loo baahan yahay kombyuter waa loo baahan yahay softwareka la socda laakiin haddaan lahaynin dad ku shaqeeya waa dhibaato dadka soomaalida ee skilskalena waxay u kala qaybtameen in dowladda u shaqaysiiyo in u shaqaysa baayac mushtarka iyo intii badnaydna waddankaba ma ma joogaan